jaamacadda qudus faraceeda magaalada boosaaso ayaa ardayda jaamacadda dhigata iyo ardayda kale ee wax ka bartay jaamacadaha boosaaso u qabatay tababar ku saabsan hanaanka shaqaraadinta waxaa ka qayb galay furitaanka tababarka maamulka jaamacadda macalimiin iyo mas-uuliyiin kale cabdiqaadir siciid jaamac oo ah macalinka bixinaya tababarka ayaa ka warbixiyey tababarka ugu horeyn waxaa u mahadcelinayaa jaamacadda qudus university qaybteeda boosaaso oo maanta nagu casuntay igu casuntay jaamacadda magaalada boosaaso aan ka bixinayay tababar ku saabsan job hunting skilliska ama xirfadaha ardaygu uu raadsan karayo shaqooyinka barnaamijkaas waxaa kasoo qaybgalay ardayda jaamacadda qudus iyo ardayda jaamacadaha kale ee boosaaso barnaamijkaasu ardaydu waxa ay ku baranayeen habka loo diyaariyo sifiyada habka loo diyaariyo interviewada loo galo habka ardaygu rubuudyada uu qoranayo maxaa yeelay ardaygu mar walba wuxuu u baahan yahay kabitaan dhanka ah aqoonta maadaama uu yahay ardaygu aqoon-yahan waa inuu heli karayaa xirfadaha kale uu noloshiisa uu ku maamarayn karayo ama uu noloshiisa uu ku gadi karayo barnaamijkan sida aad la socotaanba cabduqaadir ahaan deegaanada soomaalidao dhan baan ka bixiyaa waana ii farxad inaan maantay caasimadda gobolka bari aan joogo boosaaso deeqa sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda qudus oo ah hooyga aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed isku keenta ama madasha kulmisha barnaamijkaasuna waxaan rajeynayaa in ardaydii ka faa'iidaysatay ee aqoon badan ay ka heleen waxaan rajeynayaa gobolada kale oo dhamman insha allah inaan gaari doono faadumo cali xasan oo ka mid ah ardayda jaamacadda qudus faraceeda magaalada boosaaso ayaa ugu mahad celisay maamulka jaamacadda tababarka ay u qabteen magacayga oo faadma cali xasan dhigata qudus university boosaaso maanta oo khamiistahay waxaan qaadanay tababar ku saabsan xirfadaha hab ugaarsiga xirfadaha shaqada ugaarsiga xirfadaha shaqada wuxuuna noo soconayaa tababarka asbuucyadan soo socda waxaana u mahad celinaynaa maamulka jaamacadda oo noo qabtay tababarkan aadka u quruxda badan tababarkan ku saabsan hanaanka shaqa raadinta ayaa ardayda dhigatay jaamacadda qudus waxa uu ka saacidayaa sidii u heli lahaayeen shaqo marka ay dhammeeyaan waxbarashada jaamacadda